Doga degmada Gaalka ayaa ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo weheliyay agaasimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga, agaasimaha mashaariicda, guddoomiyaha xaafadda horumar iyo xubno ku dareera maamulka xaafadda wadajir ayaa xaragga ku jiray xarunta cusub ee Gaalkacyo ka furtay shirkadda daawacada Samjad oo khabiiro ay tahay shirkado daawacada ee degmada Gaalkacyo. Maankorayntii waliba goobta ku hadalaya agaasimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa sheegay in iyo hadhawayaana dhalinyarada hal abuurada cusub ee ku kordhinaya magaalada.
Madbacadan saakay ay furayaan dhalinyarada oo ay mudan tahay in saakay lagu dhiirigeliyo in ay saaka horumarka ay bulshada u keeneen waxaan leenahay waa mahadsantiin khiyaaray waxaan aaminsannahay madbacaddaanu inay ka qayb qaadan doonto waxyaabihii horay uga jiray magaalada gaalkacyo oo daabacadihii awal jiray ay qayb ka noqon doonto ay kusoo biiri doonto waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo midii dhammaan bulshada anfacda runtii waxaan leenahay dadka dhallinyarada ah ee fikirka maskaxdooda ku jira wax allaale wixii maaragtay annaka ka dowlad ahaan aan awoodno waan idinku dhiirigelinaynaa waan idinku taabagelinaynaa runtii dadku ma ahanin wadammada hormaray dee cid ay wax ka soo qaateen lama arko qof walbaa maskaxdeeda tuujisay wax allaale wixii maaragtay ay ka keentay dad la wadaagtay sidaasaana lagu soo bandhigay doqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa mahadnagay dhalinyaradu oo si faylan ka shaqeeya ayaga bulshada
mar kale waxaan leenahay samjed oo kusoo biirtay ganacsiga horey u jiray ama madbacadii hore u jiray waxaa leenahay allah barakeeyo waa ku faraxsannahay saaka inaan kala soo qayb galno waa ku faraxsannahay inaan halkan ka xarif jarno waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo akhyaartii aragtidaas keentana waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin muhiimaddu waxay tahay in shaqo la abuuro insha allah madbacado horay waxaa u jira sanjad iyo sahaljad oo runtii si dhow noola shaqaynayay bulshadana adeeg adag u hayay aad iyo aad ba umahadsan yihiin dabcan samjadna waa kusoo biirtay qof walba calafkiisu cunaya allaha barakeeyo dhammaantood annaga ka duulad hoos ahaan runtii lafdhabar bay noo ahayeen waxay noo ahaayeen tiirar aan ku taagannahay madbacadaha hore samjadna waxaan filayaa kaalinteeda sidaasi lamida insha allahu noo ahaan doontaa biidni illaahi tacaala degmada gaalkacyo xarunta mudug iyo weliba hakabada ayaa shirkado daawacada iyo odana dhalinyaro badan aasheena ayaa magaalada fikiro cusuba